أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landaluskooda ugu doorka roon faahfaahyno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda kenya ayaa walaac xoggan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee kusii kordhaya gudaha kenya wilaayada shabeellada dhexe ayaa askar toobadkanayaalaha ku soo bandhigtay degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi kooxda riddada ayaa maliishaad fara badan duldhigtay shacabka ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada yaakshiid xilli maamulka gurguurta uu sii kordhiyey dhurboobka muqdisho maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada wabxo ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dowlad loogu soo xirayay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxulle ee bakool maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey wullaadda iyo ducaadda tuulooyinka hoostaga degmadaasi waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaadhsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaadhsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana howlgalkaasi allah fadligii lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo miidadkooda looga cararay goobta dagaalka halka sagaal kalena lagu dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta burundi ay ku leeyihiin deegaanka buurane waxaana jira khasaare gaaray cadowga dowladda saliibiyadda kenya ayaa walaac xoggan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee kusii kordhaya gudaha dalka kenya sida faahfaahinta warka uu inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed xukuumadda saliibiyadda kenya ayaa muujisay walaac aad u xooggan oo dhanka amniga ah kadib markii bilihii u dambeeyey mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gobollada ay xoogga ku haysato dowladda kenya wargeeska kenya ee the star ayaa warbixin uu shalay daabacay ku faahfaahiyey qaybo ka mid ah xogta weerar ee mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidanka kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qoraf xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya sida uu sarkaal booliis ah u sheegay wargeyska mujaahidiinta ayaa fiidka habeennimadii axadda ee lasoo dhaafay weerar ku qaaday ciidamo kenyaati ah oo fadhigeedu yahay xerada konton kuwaas oo xilligaasi ku guda jiray howlgal roondo ah mujaahidiinta ayaa rasaas wiyey ciidamada kenya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sida uu wargeesku u sheegay mas-uul deegaanka ah inkastoo wargeesku ka gaabsaday faahfaahinta khasaaraha cadowga gaaray haddana waxa uu sheegay in weerarkaasi kadib saraakiisha ammaanku ay heegan sare galeen islamarkaana ay bilaabeen qiimaynta khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xiliwalaac amni oo weli ka jiro xadka waqooyi ee kenya halkaas oo hay-adaha ammaanku ay kordhiyeen roondooyinka iyo kormeerka si looga hortago weeraro al-shabaab ayuu wargeesku daabacay saraakiisha ammaanka dowladda kenya waxay walaac ka muujiyeen xeladaha ay mujaahidiintu u adeegsadaan weerarada isku xihan ee ay ka geysanayaan dhulalka soomaalida n f d iyo gobolka gumaysiga ku jira ee laamu bishii lasoo dhaafay al-shabaab waxay bartilmaameedsatay xarumaha ammaanka ee mandheera gaarisa iyo laamu kuwaas oo ahaa weeraro sahmin ah oo ay saraakiishu aaminsan yihiin inay muujinayaan qorshayaal loogu diyaargaroobayo weeraro soo socda ayuu yidhi sarkaal ciidan uu sheegay wargeeska qoobgariirka la soo dirsay kenya ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii xoojiyeen howlgalladooda islamarkaana uu fashilmay burburna qarka u saaran yahay howlgalka kufaarta eeyusom ee qaybta ay ka yihiin ciidamada kenya maxsanid yaasar wilaayada shabeellada dhexe ayaa askar toobadkanayaal ah ku soo bandhigtay degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen xaaris cabdiqaadir korintaana lagu soo bandhigin iyagoo taa'ibiin ah degmada ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa afartan askari ay qayb ka ahayn maliishaadka khawaanada ee loogu yeero macuuslihiida ee haraadiga ku ah degmada cadalle ee wilaayadaasi saddex ka mid a xubnahan toobadkaanka waxay ka yimaadeen degmada cadalle halka midka afraadna iska soo dhiibay deegaanka xaaji cali waxaana dhammaantood markii toobada lagu qabtay degmada calbaraf ay u warameen warbaahinta islaamiga al'andalus abdiraxmaan maxudiin maxamed cali cadale maxaa isli joogto waana ka imido waxaan joogaa hadda degmada calbarafaan joogaa masaab cali sibire aniga maxaabisliyada markii ugu horeysay waxaan ka teg anoo xamar joogaa aan ka tegaasaan cadalo uga tegay Aan- lix biloodaan jooga ma ana jiri haa cabdiraxmaan cumar cali mankarerebor habeenkii adima laqabay cabdi cali diirow nisheedkadee waxaan ka raaxa halkaa iyo biyacde biyacde markaa ka raaxa diweedne biyacde markaa ka tege waxaan raaca waxaa tege halkaa iyo xaj cali Ah. qaabka loo qorsheynayo dee waxaa mid waliba uu ka warbixiyey sheekada qaabkii ugu biiray askarta caloosho shaqaystayaasha ah ee murtadiinta waxyaabaha looga sheekeeyo inta uu ku jiro safkaasi murtadiinta iyo sidoo kale waxaa ku qanciyey inay isaga soo baxaan askartaasi iyagoo taa'ibiin ah lix bilood markaasaan joogay waa waa marqaankaa noo baxaniska jahdka laabisaan ugu raacamka waad yidhi mogtee aa horta sabankan haayaa layidhi ku ilaali weligeyga ma qaadin ayaa yidhi kuma dagaalin weligey aal- aan yidhi nebigu sabanna ma qaadin Aa, tababar leema siin Eh, eh. Hal- hal- hal- hal- hal nimaa sabankaas hal baa lo tuu ridino saan urida u fiirso yidhi ayaa eega bacdiyaa ridee waa ridee magaasanayna waaba taqaana wermiga laga bilaa saacan laga bilaa sabanka haa saas wey.
waxa tababar adoo marina seven rid lagu dhahay waa ride kadib waxaa u dhahay saana sac ku tahay Mhm.
haye saasaa la yidhi marka sidee qoriga seven ku weyse haa sidaan ku hayaa haye haa hadda marka markaa imaanaysa qori seven aa wadat mhm.
waa yahay waa yahay ma lacagaa qaadanaysa lacaga Ah.
maya lacag qaadimeyn Mhm.
lacag laana ku shaqaynaysa haa waa yahay mankarerebor cali arbran habeenkii adima laqabay adeeg maheshinayn anaa waxaan siri haddii raggii usoo noqdan mogtay horay baa mogtay in waatii loo awray maheshli mogtay ali axmed loo jooga mogtay waxaan siri nimankaa idin soo noqdan qorta ku jiraane ka sii cararo nimankaan bal sii carar intii aan isna haddii sii cararta qudiyaan ka carar haddii aan ka carar haddana haddii xaaladda ay noqotay sida noqotay oo rag badanoo dhaliil adigoo ay soo galeen wadankii anaa soo catamayo rag baan aqaanay ku jiraan waxaan siri inaa waxba ku baahan waalidka aniga hooyadii sidi jiraan maa sii taal mogtay waxaa hadda afartuba ay dib ula midoobeen qoysaskooda iyo eheladooda waxaana ay cabireen dareenkooda farxadeed iyagoona sheegay in si diiran loogu soo dhoweeyey deegaanada afarta tuulo si ka bedelan sida ay filanayeen waxaan shiri wallaahi wadii aan aan walaayada islaamka waa inta inoo- inay ku taagan yihiin anaa qaraabada qaraabada ka mid aan shiri maadaama haddana waa arkaa oo dhibaato lama kulmin wallaahi xaaladdu haddaan xiisadu marka hore waa weli maashid waa kacsayn laakiin ugu dambeyn adiga sanadkan dambo wax oo macnaha ayn dhaqdhaaq oo soo aruurin oo macnaha soo bixisa maashiye ma jiraan adiga kulli waa waaba ka qashdheenba dadkuna way filanayeen waxyaabo oo adiga macnaha la saabtiraayo oo adiga oo macnaha ayn waxaa lagu kala baxay deeqdo waayo dagaalagii ma ahayn muga adiga kulli waa haddii la swaraysadana waxayba noqota waa wixii aniga waxaan ba u fahma wixii wax shaqaan u fahma oo macnaha ambal isu gaay adiga marna lagu hortayba ma la kulmin markii aan imidnaba waa isu dhaweyn waxayna lagu soo dhaweeyba si sharaf leh mana u aqaan jirin masaas walayda oo adiga maxaa ka aaminsanay wallahi aniga dhibaato badan ka aaminsanay u qasato baadiyan horta korka ugu liw baakiin ama wey waxay dhanka kale fariimo baaqa u direen milishaadka ee saaxiibada ahayn ay ku wadi jireen safka murtadiinta kuwaasay ugu baaqeen inay isaga soo baxaan safkaasi gaalnimada ah waxayna ugu yeereen toobo inay dib ugu soo noqdaan deegaanadooda taa beddelkeedna ay ku nabadgalayaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hoggaansankeeda wallahi waxaan dhihi lahay ha ku soo laabtaan dalka horu iyo dalka waraaba naga siin fariintan siilaha waxay tahay dee allahooda ku shaqo tagaan guryahooda iska yimaadeen cid haysta ma leh anigu waa ka- annagaa ka hortaagan oo ka nimid oo ka nimid waxba dadkaa la qalaa been hadeer maa naqashid waa been taas ha ka yimaadeen markay reerkooda ho- caruurtooda ku kaaleeyaan mahadsanid xaarits kooxda riddada ayaa maliishaad fara badan dullagtay shacabka ku dhaqan xaafad ka tirsan degmada yaaqsheed xilli mudad gurguurta uu sii kordhiyey dhulboobka muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadaq muumin maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe lagu soo daadiyey ee xaafadda saraha caymiska degmada jaakshiid ee magaalada muqdisho wadooyinka xaafadan ayaa lagu arkayay gaadiid nooca dagaalka ah oo la horgeeyey guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah waxaana gaadiidkan ay ku qalabaysan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta loogu talagalay in kooxda riddada u adeegsato dadka masaakiinta ah ay guryahooda boobayso goobjoogayaal ku sugan xaafadda caymiska ee degmada yaakshiid ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay dadka shacabka ah ah guryahooda ku duminayeen iyagoona shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ugu baaqay in iyagoo midaysan ay ka hortagaan dhulboobka ka socda degmooyinka magaalada muqdisho xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay in qandaraas ay ku soo qaateen dhulboobka halkan waa sarihii caymiska balse maanta waxaa baaba'sanayo oo jajabsanayo waxaa waaye ee madaxweynihii hore ee dalka loo dhaariyey ee wakhtigiisii dhammaaday ayaa guryihii jajabsanayo shacabka ayaa bannaanada tuban oo ku dhibaataysan fircoon xitaa saan maaragtay dadka ulama dhaqmi jirin xasan waxaan ku tilmaami karnaa qof adduunkoo dhan maaragtay aan hortiis la arag oo aan la maqlin waxaa la ii xaqiijiyey cabdixakiin senator cabdixakiin iyo macallin mahdi iyo dhowr nim oo kale oon magacyadooda soo sheegi doono in ay qandaraaskan ay ka soo qaateen odaga xasan shayddaan ah haddaba shacabka soomaaliyadow kooxba maalin baa la cunayaa kooxba maalin baa la diiranayaa kooxba maalinaa laga qaadanayaa ee dhulka ay deggan yihiin inta kaleoo maanta u sacbinaysana waa idinku soo socotaa idinkana marka in dalkan laga badbaadiyo kooxdan tuugada ah in shacabka soomaaliyeed ay ku ku tawfiiqaan ilaahay ha ku duwo
dhulboobka kooxda ridada xasan gurguurta ay ka samaynayso xaafadan ayaa imaanaya xilli ay soo dumiyeen guryihii dadka shacabka ah ee xaafadda tokyo ee isla degmada yaakshid halkaas oo ay kooxda ridada si qasab ah uga barakicisay kumanaan qoys oo shacab ah maxsanid saadaq maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa micad waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada waabixo ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeya ayaa lagu daahfurayay faraca labaad ee macadka imaamu shaafici kaasoo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ka yagaleelay deegaanka cadarre ee hoostaga degmada wabxo ee wilaayada xafladda furitaanka macadka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada culimaa uddiin waxgarad nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka maamulaha macadka imaamu shaafici ee faraca cadarre ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doona macadka iyo heerarka aqooneed ee uu leeyahay macadkan sida horeba loo sheegay magaciisa waxaa la yidhaahdaa macad alimaam ashaafici caleyh raxmatullah macadkan marka muddadiisu waa ilaa saddex sano haddii aan u soo gudubno waxyaalaha la rabo in lagu barto oo ardayda lagu baro waxaa ugu horeeya alqur'aan wa culuumuh sidaasoo kale waxyaalaha lagu baro doono insha allahu tacaala macadka waxaa ka mid ah alxadiid wa culuumuh waxaa ka mid a waxyaalaha macadka lagu baro doono alcaqiida caqiidada islaamka ayaa lagu baro doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha macadka lagu baro doono alsiira annabawiya waxaa ka mid a waxyaalaha lagu baran doono macadka alakhlaaq akhlaaqda iyo aadaabta iyo adkaarta yaa ardayda lagu bari doonaa insha allahu tacaala waxaa insha allahu tacaala meesha ka marnaa doonin oo laga aali doonin xagga maadooyinka maadiga oo kale insha allahu tacaala naftirkooda sida soomaaliga iyo maarata riyaadiyaadka ama xisaabta oo kale insha allahu tacaala ardayda waxbaa laga bari doonaa qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca machadka imaamu shaafici iyagoo bulshada cadarre kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursaddan aqooneed ee la siiyey anoo ku hadla afka nuqubada gobolka galgaduud iyo odayaasha gobolka waa ku faraxsannaa inaan ka soo qayb galno furitaankan macadkan imaam shaafici waxaana ileeleeyaha marka dadka waalidiinta ah oo meesha joogow ilmaha waxbarta macadkan ka faa'iidaysta ilaahay baa nasiib idinkaga dhige heer cadarow ka faa'iidaysta ka faa'iidaysta ilaahay nasri uu idii keeno waaye nimco ilaahay idiinla soo doorto waaye ka faa'iidaysta waxaan salaamayaa odayaasha akhyaarta culummada gobolka iyo midda degmada iyo waalideenta wax badan aan gobolka ka codsannay inay naga saacidaan macadkan ilaahay baa maanta noo suurageliyey horta waalidada waxaan leeyahay caloolgeed cayn ha loo celshaa la yidhi ilmaha ha tarbiyeeyaano haddeerna dabaqabaday leeyahay canugu diinka la baray weli waxbaa u bilaaban ha la soo celiyo culummada gobolka oo naga saacida khayr allaha siiyo waalideenta juhdiga badan bixiday ilaahay khayra siiyo ugu dambayntii qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka cadarre ayaa iyaguna munaasabadda ka jeediyey kelimado ay ku cabirayeen dareenkooda farxadeed iyagoo soo dhoweeyey furitaanka machadka waalidiintu waxay ballan qaadeen inay carruurtooda u diri doonaan machadka islamarkaana ay garab istaagi doonaan waxbarashadooda ka waalidiin ahaan waan ku faraxsannahay in maanta qaryadeenna laga furay macadka alimaamu shaafici aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweehaynaa ilaahay baa ku mahadsan annagoo maaragtay deegaankaanyi joogna noo yimiday diinka ilaahay haddana waxaa ku mahadsan walaayada islaamka oon codsiga u gudubsannay nana soo addeecday noona keentay macadka annagoo waalidiinta ah waa u diyaarsannahay waa rabnaa waa soo dhowayhaynaa waana jecelnahay biidnillaahi alkariim inaan wax ka baranno faracii koobaad ee macadka imaamu shaafici oo hogaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduuda ayaa horey looga furay deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada waxayna tani ku soo aadaysaa xilli korarka dhanka dacwada iyo waxbarashada laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dowla loogu soo xirayay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada buurdhuxulle ee bakool sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena cabdiqani maxamed deegaanka warjira oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo maktabka dacwada wilaayada bakool uu u qabtay bulshada deegaankaasi oo isugu jira rag iyo dumar dowrada oo socotay muddo labaatan cisho ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar waxaana intii ay dowradu socotay ku qaateen ilaa saddex kutub waxaana duruustaasi barbar socday muxaadaraad ugu horeyn xafladda waxaa kalimaad ka jeediyey sheekh maxamed garaar iyo sheekh yacquub awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadle mahaddaas kadib laaka muuminka mayleerey dhamadeeleme emakudheregaw diimakudheregaw elmamakudheregaw saadaylanka dare alle subxaanahu wa tacaala usuubana amray mayni amray niusu ku obsanaan shay walba oo mudihii hore iyo mutanba ilaahay nayn dardaaramay ni ilaahay ku obsadaan wal halbarwey yaalka wal hal baroy wiinaag hal baradeen balaant hal baroy xuquuqdi hal ilaaliyoy diinta hal ilaaliyoy dowta hal ilaaliyo dadka hal ilaaliyoy lan walobana may waa dadjar hal haadoy dadjar maylika jeeda dad diintiyoona difaacadaw diintiyoona baradaw diintiyo koron qaadaw yah adduunshoona galdhadaw idnanka hadgudubaan taasaa leere marka may ilaahay dumbigaa iska dhaafa marka may ahaa may dardaar aha halka dadaaloy cibaadada ya walbarashada ee islaan hariiriska islaan hadhawaayowka diin gargaarowka saasal weeloy allah ayaan mahadnagaana islaamka nii cizeeyey muslimiin nii waali ummata nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nii waali ummati ummadoon khayr badanayti nabigii in khayr badanaay lahandari kitaabkii in khayr badanaay la dhahalsiiyey allaha nii waali anka mahadi aana subxaanahu watacaala ilaahay diinto leyley koonka kange uunkuusa abuuri haldiimod leyleya ilaahay diintasa yahan diji islaama leray ina addiina cinda allahi alislaam diinka ilaahay oroys mayu he islaam layu diin kale ilaahay oroys maku jaro lanki islaamka qaadado adduun iyo aakhira liibani may waali ilaahay diintiisa qaadadi waana ku run sheegi ilaahayn dhowaadi ilaahayna dhowaayi abaalshay adduunyo aakhiraba walfaylenagade marka markan islaamkasi ya maylfadee dadka muslimiinta ah iyoona qaadadaano ka barwaaqowaan adduunyada kaleetana weliba see geysiyaan ciddi ku horkooytoona la dagaalamaanoo naftiyo i maalsho walwalba geliyaan marka juhdijo iyo dadaalsho geliyaan walban reebana marka ilaahaynan ka run sheegaan intaasi kadib waxaa dhankooda goobta ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay iyagoo sidoo kale soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen alxamdulilah walaalayaal kitaabadii sidahay indalik akhriyahay balaan ii mudilin akhriyahay tatuhu qiibgaadi mahayana lama boqol labaatan ii sedelan nisaan iwa rijaalanba meelilak akhriyahay ina may waha warjire gabalka dheeraw meelasalak akhriyay kitaabadaas mayna laha bilaaway kitaabka alfiqhulmuyasir calaa arkaani alislaam kitaabkaasana nin bilaawi nin leedi may kalena nin bilaawi arbacuuna xadiida fii dami tacsubilgabaliya kaasaatana ninkiji zaadulmuslim yaatana ninkiji alxamdulilah walaalayaal ulmaada maydaan lakooytay musuntaba ka dhamanan yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaa xaqa tugaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام؟
أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم مراتب الدين الإسلام مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان بسم الله ما هي الزكاة زكاة ميلك جيد الزكاة زكاة لغة أن ما زيادة إيوا زيادة زيادة وشرعا شريحان مقدار مال مال أو لقدريو مال كسو مخصوص لقار والي لدائفة مخصوص كوح أو لقار والي إلهي سيوا في زمن مخصوص زمن أو لقار والي لديبو waxaa sidoo kale madasha ka hadlay ugaas buraale oo ka mid ah nuqabada wilaayada wuxuuna bulshada deegaanka kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay sii siyaadsadaan marka labaad dadkii islaamka ahaa oo ay ugu horraysay dowladda islaamka barigan afrika ka istaagtay ay kow ka tahay oo ay culimmadeennu ku jirto oo golaha nuqabada ku jiraan oo walaayadeennu ku jirto waxaan leeyahay in ilaahay wixii ay qabteen ee ummaddan islaamka ay soo gaadhsiiyeen inuu abaalkooda jannatulfirdowse alla ka dhigo ilaahay baan u tuugaynaa cadowga islaamka oo gaalada iyo shayddaanka ugu horreeyaan iyo ibliiskuna ilaahay ha baabi'iyo ilaahay waaba baabi'iyeyba hadda maanta waxaan filayaa waxaan joognaa war jirow baan joognaa ama war qarsoon wax toban iyo shan kilomitir camal ah yay gaaladu hadda maanta noo jirtaa ilaahay baa dulleeyey halkaasay iska fadhfadhidaa agteedaa islaamkuna uu shaqadiisa ku wataa rabbigii dulleeyey baan leenahay ha u siyaadiyo alla ha u siyaadiyo intaas markii aan ka soo gudbo reer warjirow baan hadda dhex joognaa si guud markaan ooga hadlo dadka hadda warjirow deggan nimco ilaahay boqorkaa uu siiyey bay haystaan oo dadka deriskooda ah ee walaaladooda ah aynan haysanin ilaahay ha lagu mahadiyo yaysan zuulin raggaa maanta wax la barhaya kitaabka loo akhrinayow wixii la idin baray inaad qabataan siina siyaasataan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladan lagu soo gebagabeeyey deegaanka warjiro oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxun leh waxa ay qayb ka tahay dowlaad sharci ah oo haatan ka soconaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bokool maxsanida cabdiqani maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey wulaadda iyo ducaadda tuulooyinka hoostaga degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen dhubow waxay ahayd dowro uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo loo qabtay ku dhowaad boqol ka mid ah ragga ducaada ah iyo wulaada tuulooyinka hoostaga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ujeeddada dowrada ayaa ahayd in la xoojiyo aqoonta iyo wacyiga wulaada iyo ducaada loona diyaariyo in ay door muuqda ka qaataan wacyigelinta bulshada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka saameeya deegaanka iyo nolosha bulshada qaar ka mid ah wulaada iyo ducaadii ka qayb galay dowrada ayaa ka hadlay faa'iidada ay ka heleen duruustii ay ku qaateen dowrada muddadii ay socotay dowladan macnaha sharafta badan inay intan ba kusoo kulmiyaan miisaankooda aqran allaha u saaro dowladda midhanaaya magaceeda waa mucaad binu jabal waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah fadliga cilmiga uu leeyahay marka koowaad tan labaad in la dareemo mas-uuliyadda qofka si ay tahay in uu u gurto waxaa ka mid ahaa dardaaran guud waxaa ku jiray su-aalo midhanaaya kala faa'iidis ilaahay baa ku mahadsan kadib walaayadii juhdiga ku bixisay intan inay meesha kusoo kulmiyaan allaha barakeeyaa mar labaad leeyahay dacwadaas biidnillaahi subxaanahu wa tacaalaa wax badanna aan ka faa'iidn oo kitaabkeennii iyo sunnadeennii tilmaanteedii hadday oon horay u haynay haddana naloo ifiyey insha allah ilaahayaa ku mahadsan bacdallaahi waxaa ku mahadsan waaliga degmada bu'aale iyo daacigiisa waxaan rajaynaynaa biidnillaahi albaari xilli kaste ama saacado kaste ama daqiiqad kastaba maxaa la dhihi jiray dowraadka noocan ah inna lagu soo celceliyo dadka annaga dowladda soo haleelay maanta soo haleelay si fiican baana loo sharfay wax fiican baana la baray duruus badan baana la siiyey duruustaas oo ay ka mid tahay in mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray aan dareenno dad soo jeeda oo foojigan aan noqonno dad maarata ilaaliya dadkooda ilaaliya oo ka ilaaliya maarata inay jahanabihii naar ku daataan ku hobtaan ka ilaaliya inaan noqonno diintii iyo waxbarashadii inaan kor u qaadno oon dadka wax fahansiino arrimahaasaana la fahansiiyey ilaahay ha naga dhiga kuwa ku fahma oo maaratay qaata ardaanla ha naga dhigo in sha allahu tacaala waxyaalo fara badan ayaan qaadanay alshacuuru bilmas-uuliya fadlu lcilmi ilaahay subxaanahu wa tacala horta baa ku mahadsan intaa waa tan kale saddexaad waxa weeye qawaacidatu ladmi odayaasha dhaqanka degmada bu'aale oo goobjoog ka ahaa gabagabada dowrada ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey dowrada loo qabtay ducaada iyo mas-uuliyiinta deegaanada hoostaga degmada bu'aale dowladdan maanta ee magaceedu uu yahay macaad ibnu jabal shicaarkeeduna uu yahay waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahay qaadir raxmaanka ee maanta nagu kulmiyey ayaan u mahad celinaynaa rag boqol ku dhow baa ka soo qayb galay oo ah wulaaddi tuulooyinka iyo ducaadda waxaan leeyahay raggaa alla ha barakeeyo jazaakum allaahu khayran wulaadda tuulooyinka waxaan leeyahay xil badan haysa saaraan may kala sun mahadnagnaa dacwada oo maalin kasta mi imaalan insurinta sii ummadda intoosisfadi oo diinta intusfadi tawxiidka ka teeganta luntusfadi insurinta insha allahu sun mahadnagna dadkii oo tuulooyinka ajiibi tuulooyinka saaga bahan alhamdu dowrada indulqaadan sun mahadnagna insha allahu inta atay ka dambe waaliga allaha barakeeyo maamulka noo joogana allaha barakeeyo nin walba waxaad ogaataa annagana waa idinla shaqaynaynaa idinkana nala shaqeeya waaligana aan la wada shaqayna iyo maamulka tuulooyinkii baa la gaarahaya dacwatu aryaaf baa socda duca- intan maanta boqolkan wilaayada ah baa lasu keenay ay ducadda idinkana waxaan leenahay dee cilmiga maanta aad qaadateen allah idinku anfaco dee nin wax bartay inaan wax barinin inaysinan ilaahay baa noo sheegay aayadda qur-aanka ilahay wuxuu ku yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab dowladan ayaa imaanaysa xilli sidan oo kale maktabka dacwada degmada jilib ee isla wilaayada jubbada dhexe oo isna dowla diiniya u qabtay wulaadda iyo ducaadda deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe aad wuu mahadsan yahay warbixintii dhubow ayaad dhegaysateen waxayna guniga gabagabeeyey wahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu